dalka puntland hadda jiidaad adag iyo kulayl baa ka jira ilaah inuu abaarta naga saaro oo ilaahay raxmadina siiyo aan dadka fariinta umariyo iscafiyaan oo la ducaysto oo ilaahay abaarteena ka saaro haddii abaartana ka baxdana dawlad cusub baa timid waana hambaryanayaa dawladda cusub oo timid aada baan usoo dhaweynayaa sida cabdullaahi deli in dalka waxa laga qabto amnigiisa iyo horumarkiisa iyo kaabadihiisa dhaqaalaha caduwadii baa wuxuu odhan jiray intuusan naga tegin kaabadaha dhaqaalaha wax ka qabanaya in kaabadaha dhaqaalaha wax laga qabto sida dekedaha sida wadooyinka sida meelaha muhiimka oo halbowlaha in wax laga qabtana waa ugu baaqaya dad kale waxaan ka codsanayaa dawladda cusub way cusub tahay hadda waa ordan in lasoo dhaweeyo oo lala shaqeeyo gobol kasta ama bari ha ahaato aan hadda kusugnahay karkaar mulwaal mudug cayn sanaag dhammaan in dalka iyo dadka dadku la wada shaqeeyana dadka puntland waa ugu baaqaya waxgaradkiisa iyo bulshadiisa kala duwan nooc walba o aj
waxaa jira meelo ka tirsan gobolada puntland oo dhowaan dagaal beeleediye iyo waxaas ku dhex mareen marka waana soo noqnoqdeen dagaaladaas beelaha arrimahaasna waxaa dhex gala ismada iyo iyo nabadoonada ee puntland maxaad ka oran lahayd
waxaan dagaalada qabiilooyinka iyo beelaha lagu baaqayaa nabadaa ka fiican waa soo noqnoqdeen kuwa ugu daran waxa weeye oo qabiilooyinka dhibtooda iyo wixii ka dhacay iyo shidada inay dalka u geysteen waxaan ugu baaqayaa nabad inay dagaal ka kaaftoobaan in guulo badan oo la qabtay oo la bilaabay oo lagu heshiiyey oo wax ka suroobeen oo isimada puntland boqorka ugu horeeyay iyo islaamnimada intuba oo kii ka dhacday qadinay iyo meeshadii saxde barigaan kuwa ka dhacday kuwa had jeer dad badan isku laayay oo baljabiid ka socota dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dagaalka inay iska geyso oo dalkooda iyo dadkooda u naxaan nabad inay ku badashaan iyo walaalnimo balseen waa ina deeqaaba intaasaan ugu baaqi lahaa dadka dagaalada wada waa gartay sidaana wada ognahay madaxweynayaashu markay cusub yihiin ballanqaadiyo fara badan bay sameeyaan markii ay xilka ka degi rabaanna waxyaabo badan baa qabyo ka noqo maaruma madaxweynayaashu marka hore waxay qaadaan ballanqaad iska weynaaday iyo waxaan loo fakarin subaxa ay kasii degayaan oo shantii sano shan bilood bay noqotay waxay dhaamarnaa meeshii dabooshay garanaya iyo wixii aan ka tegay iyo wixii ka khasaaray dibaa lagu soo dooto waxaan dhihi lahaa haku fashiime wargaa inaad kula galangalo adiguna isku day inaad daacad hadduu qofku yahay oo daacadnimo ku shaqeeyo wada jir waxaan u malaynayaa inuu guulaysanayo qofkii daacada ilaahay baa la jira ballanqaadkii kuwaana lagu bartay inaan adigana aadan la mid noqon waa wax kuun oo la waayo arag baa tahay oo wixii raggii hore eedeen baa garanaysaa hadda waan dhegeysanaya xisbiyo baarlamaanka puntland baa dadku waxay ku ducaysanayeen garowa doorashadii qof kastaa wuxuu lahaa ilaahow lixdan iyo lix oo shabiyoo codkoodan ma soo celin dadku wuxuu wax ku yahay artidii oftigadooda inuu doorto in xisbiyo badan la gaaro in arti wax lagu doorto in laga gudbo wixii sanadka garowa ka dhacay iyo rubshadii iyo laawiishkii ismid damba usoo noqon dadku inuu xaqaqdo wax doorto haddii uu wixii wax ka badbadan keeno oo ka roonaadana hadda beri waa waxa saciid cabdillahi delimeeli yaalo oo ku xisaabtamo oo uu kusoo noqdo laga yaabo mar labaad inuu kusoo noqdo noqonayo haddii uusan noqona wixii oo kale kuwii wadadoodii marana haddee rakaab lagama helo nin rakaab soomaaliya lagama hele shantaas sano wixii uu qaban karo uu qabanaya haddii kale kuwa wadadii mareen buu maraya dadkan muusoo soo noqonayo qofka maanta soo noqonaya waa qof wax loogu soo qabto sameeyey oo dalkaana wax dhisay ama kaabado dhaqaale ama dekado ama aerobooro ama wadooyin ama amni ama ciidan qofkii kale wadada cadhaya ugu dambayntii su-aashayda koowaad oo muhiimka waxa wey san ayaamo dhaweyd magaaladan waxaa ka dhacay adeer maahan rabshado rabshadahaas waxay ka dhex mareen shirgabo eneya iyo goolis waan ka xumayna markaa guri waan joognay waan ka hadal waxa weeye markaan soo taabto dalkaan horumar buu gaaray anagu dalkaan markaan nimid sagaashan iyo kow adig markaan laba jir ama saddex jir baadahay markaan nimid waxaan naga nimid eneya oo teleefon baa eneya noo ahay dalka dagaala shaqeeye waa ka jiray dib badan baanu ka jirnay anaga waxay leedahay xaq aan la qarin karin oo nina basiri karin telefonkeedaa telefon noo ahaa sabuuti imaaraadka markaan la hadlayno xagaan maanta nina ka noolay cabdullaahi saciid soontar baa ka nool baan malay dagaal baa dalkan ka jiray odayaashii raggii noocaas ahaa shidadii aan nagu nimid waa waneeyo qaran baale garaha dadka laga ilaaliyo oo adduunku dadka kacana waxaa kamid ah rootiga shidaalka korontada waxbarashada meelaha bulshada caalamka oo dadka dawladaha bartay ay ka qayliyaan waxaa kamid a meelaha noocaa shirgadii ahayd in la si furud ku burbudho oo si furud ugu siibto shirkado baraysada la wareegaan ma ay istaahisho maayde waa in la ilaaliyaa waa hanti qaran dawladdu waxay xaq u leedahay inay tiraahdo inta shidaal bixiso mashaariic la hodho oo shaqalaha mushaarkiisa la bixiyo in dadka korontada laga dhiga la jiriyo oo raqiis laga dhigo ayadana waxaa laga rabaa tasiilaadka looga baahan yahay walaalkayga ka firs tasiilaadka dadka puntland uga baahan yahay inay bixiso aniga laga rabaa laakiin hantidii qaranka oo soo gaadhay madaxweynaha gudoomiyaha gobolka wasiirka howlaha guud wasiirka hadda loo magacaabay iyada quseeya intaba waxaan u sheegaya iyo dadka shacabka ah inaan la burburin karin inaan lagu cayaari karin inaan shirkado cusub oo baraysada qof leeyahay loo burburin karin baan iyadana kuwa talinayaa dadka u sheegayaa kelmadahayga ugu dambeeya waa saas adigana waan kusanaanayaa dadka xilka maanta loo dhibayo cusubna ilaahayna hala garagalo kuwa aanu wixii kuwii hore ballanqaadyadoodii iyo warkoodii kuwa dhaamo oo ka khayr badanna allaha ka dhigo innagana dadka soomaalida meel kastaa joogana qulubtiisa iyo qalbigiisa allah isu sii jeediyo nabad allah dhex dhigo roob iyo raxmadna allah hadalkeyga u dambeeyaan adeer waa intaas waade